bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah senatarada maamulka galmudug oo ugu horeeya madaxweynihii hore ee galmudug janaal cabdi xasan cawaale iyo isbitaalka maamulka kulli asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda caafimaadka ee federaalka soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf weyn u ah maanta inaan soo gaarnay isbitaalka gaalkacyo oo aan soo aragnay bukaanada dhaawacyada qaarkood qaar badan oo ay noogugu imaadeen magaalada muqdisho oo aan ku booqanay dhaawacyo isugu jiro kuwa halisa iyo kuwa heer dhexdhexaad ah oo isxilqaamay ayaga ehelkooda oo muqdisho la keenay maanta dadaal dheer oo ka imaaday senatoriska kadib waxaa inoo suurto gashay inaan keenno emergency taroma kitis waxa la dhahayo iyo daawo kale oo ay ku deeqday hay-adda bisha cas ee qadar daawadaas oo loogu talagalay in lagula tacaalo dhaawaca dagaalada inta uu saameeyey dhaawacaas isugu jira rayidka iyo ciidankaba aan u kala soornayn in wax loogu qabto isbitaalka aan ku wareejinno daawada waa daawo emergency kit ah oo isugu jirta daawadii wax alla wixii loogu talagalay in lagula tacaalo dhaawaca waa saddex laba tan iyo bar ilaa saddex tan daawo ku dhow waxaa anaga naga saaciiday markii dalabka nooga imaaday baahida jirta oo muddo ay socotay maamulka galmudug senatariska federaalka hadda noqday ilaa madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya muddo waxaa sugaynay saboorti diyaarad si lagu soo qaadi lahaa iyo waxaa daweyda emergency tromkitka ah waxaa nagu saaciday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo aan ano magaca wasaaradda caafimaadka ugu mahad celinayo iyo hay-adda bisha cas ee qadar baahida isbitaalka inaan qiimeynana waxay ka mid tahay hadafka aan u imaanay oo hay-adda bisha cas ee qadar nala socoto oo horey ugu jirto assessmentiga wixii kaloo laga qaban karo ka dheeraada dhaawaca in laga qabto marka intaa yartaa ina la guddooma soo qaadidda bixinta kharashka lagu soo qaaday iyo awooddeeda waxaa iskale dowladda soomaaliya oo ay senatarisku intaa daba joogeen ayadana mahaddeedae leedahay oo daawada annaga tabar wasaaradda caafimaadka kamaysan hayn ay diyaarad inta ugu soo koriyeysa kusoo qaado dawadan dhaawacii yimid magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka waxay u fidisay gurmad initial ah senatariskii iyo wasaaradda caafimaadkana waxaa u wada socda wadahadal ah in dhaawacii wax looga qaban waayo ee daran halka wax ku gaaray la aruuriyay liiskoodii oo loo raadiyey wixii aan waxba looga qaban karin gaalkacyo iyo muqdisho meel aan ahayn wadanka oo wax looga qaban karo ayadana oo heer naga sarreeya annaga ah oo siyaasiyiinta ah ayadana waa ka warqabna waa ka mahad celinayna insha allahu tacaala mar labaad w jo iyo bisha casqadar aada uga mahad celinaynaa waxaana emergency waaye emergencyna mar walba kuma filna dadka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay naga sii saacidi doonaan ayna ay buuxin doonaan ay kaabi doonaan baahida uu u baahan yahay isbitaalka isbitaalkan waxaan ogahay inuu adeego dhaawaca keliya uusan u adeegin u adeego bulsho badan oo ku hareereysan uu ahaan jiray muddo isbitaal hay-adda msf ee gacanta ku haysay wax badan wax qaban jiray wuxuu u baahan yahay caawimaad badan oo ka duwan emergency keliya aa ahayn fursaddan waxaan uga faa'iidaysanaya inaan abil u diray cid kasta oo doonaysa inay isbitaalkan caawiso wasaaradda caafimaad federaal ahaan in wax loo in isbitaalkan lagu soo celi marka uu ahaan jiray isbitaal standard ah oo dhowr gobol maxaa lahaa referal u ah inuu sidii kusoo noqdo waxaan ku wareejinayaa senatariska insha allah wabilaad
bismillaah ilaahay mahadiis waaye haddii maaragtay maanta aan dhex taagana isbitaalkii gaalkacyo annagoo sanataradii galmudug ah inta yaree xamar joogna waa isxilqaanay waxaan maqalnay baahi inay ka jirto isbitaalka oo dadkii dhaawac ahaayee dadkii kaleeto xanuunsanaya daawo la-aan ee jirto dadaal dheeraadaan sameynay codsiyaan hay-adaha internationaalka u gudbisanay wasaaradda caafimaadkaan la xiriirnay ilaahi wuxuu noo suurtageliyey inaan xoogaa kimiyo ilaa saddex tan ah aan u helno isbitaalkii maalmahan waxaa ku mashquulsanayn soo qaaditaankeeda diyaaradda kareenteedii waxaas iyo ayagana dowladda naga caawisay kheyr allah siiyo maanta sidaas ayaan halkan ku nimid intaan in ka badanna sanatarada galmudug waajib ayay ku tahay inay qabtaan diyaar ayaanu u nahay inaan dalkeenna iyo dadka aan ka soo jeedna aan u adeegno waana maaragtay wada shaqayn doonna hadduu ilaahay idmo
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan dowladda federaalka soomaaliya khaas ahaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka soomaaliya sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinayaa senatarada galmudug ee federaalka u qaabilsan runtii waxaana soo gaarta maantay dawo tayadooda dhan tiradooda dhan tahay ilaa iyo saddex tan oo ay soo kala deeqeen hay-adda qadar bishcas iyo wasaaradda caafimaadka oo ay nooga keentay w h o runtii waa xilli loo baahnaa iyo dawladtuna runtii wayna ka qaalisan tahay wax badan oo kamid ahoo la keeno sababta waxa weeyaan xilliga baahidu jirto haddii la keeno runtii faa'iidada si fiican baa loo dareemayaa waxaan soo jeedinaa insha allahu way ku mahadsan yihiin hay-adda qadar iyo dowladda wasaaradda caafimaadka ee federaalku sidoo kale senataradana waa sidoo kale ku mahadsan yihiin suboorti ay ka geysteen dawadan soo qaaditaankeedii iyo inay maanta cisbitaalka ay joogaan oo ay keeneen waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan ku khasbannahay oo aan ku dadaalaynaa inaanu gaarsiino dadkii u baahnaa ee loogu talagalay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mahad celinayaa maamulka iyo galmudug sidoo kale muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka ee federaalka wasaaradda caafimaadka ee galmudug iyo senataradaba hawshaan isku xilqaameen inay noo keenaan dawadan waxaan rajaynaa runtii baahida cusbitaalku ma ahan hal kiita la keeno keedada la keeno saddex tan waa runtii dawo badan laase waxay u baahan yahay runtii qalab badan baa u baahan yahay si dadka loogu adeego meeshaan waxa loo adeegaa ma ahan keliya dagaalla ma ahan bulshada magaalada ku dhaqan waa lagu adeegaa sidoo kale i d bska runtii ah tira ka mid a magaalada aada u degan ayaa lagu adeegaa culayskii dagaalka uu meeshaan ku sameeyey cusbitaalka iyo agagaarkiisa waxay kaliftay in bukaanadii aan ka wareejino meeshaan oo aan wareejino magaalada bannaankeeda aan ka helnay xarunka meelgaara oo aan haddana runtii sii tegi doono insha allah waxaan leenahay marka dhammaan intii ka qayb qaadatay dawadan iyo suuritaankeeda iyo cid kasta waxaan leenahay waa mahadsantihiin annagana waxaanu waajiba insha allahu dadka u baahnaa oo lagu talagalay inaanu gaarsiino waan mahadsantihiin insha allah